qaala raximah اllah alxadiidu اlkhamsuun xadiidka kontonaad can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam laa yafrak muؤminu muؤminaة in kariha minha khulqan radya minha aakhar rawaahu muslim abuu hureyra waxaa laga wariyey radia allahu canhu inuu yidhi nebiga salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yidhi laa yafrak muؤminu muؤminatan laa yafrak ay laa yakrah walaa yaqdab yacni ma naco oo uma caroodo qof mu'mina mu'minatan gabar mu'minada uma caroodo in kariha minhaa hadduu karaahiyeysto gabadhaa xaggeeda khuluqan akhlaaq hadduu karaahiyeysto radiya minhaa aakhar akhlaaq kaleo ka raali yahay akhlaaq kale xaggeeda ayuu ka raali noqonaya wuxuu dhibsado hadduu ku arko wax raaligeliyo ku farxana waa arkaya rawaahu muslim culammadu waxay yidhaahdeen ragga markii laga hadlayo xaasaskooda iyo reerahoodu raggu waa saddex qaybood raggu siday dumarka ula macaamilaan markii laga hadlayo waxay dhahan waa saddex qaybood ninka koowaad waana ninka ugu fiican waa ninka akhdaada gabadha ka dhacaysa iyo xumaanada ka dhacaya mararka qaar ilaan qofku waa basharo waa gafayaa aysan u muuqan waxaasoo dhan waa ka indha dabooshaa wanaaggeeda iyo maxaasinteedana waa u muuqdaa waxaa asiga mar walba u muuqanaya gabadhi wanaaggeeda waxyaabaha masaawi'da iyo iyo maaragtay waxyaabaha qaar uu dhibsanayo ka dhacayana waa ka indha dabooshaa oo wuxuu iska dhigaa inuusan arag uusan maqal waa akhlaaq midda ugu fiican waana heerka ugu sarreeya oo waxay dhahaan culammadu ragga ugu wanaagsan waa ragga noocaasa waxaa ku xiga ninka xaaskiisa maxaasin iyo masaawiba ku xisaabiya wixii maxaasina wanaagana waa ku ammaanaaho waa ku jeceliyo waa ku rabaa markay masaawiya akhtaa ka dhacdana waa ku qabsadaaho waa kula diriraa oo waa ku canaantaa waa ninka labaad wa wuxuu ka yacani midka ma gaaraa midka hore mase waa ka hooseeya waa ka hooseeya maxaa yeele masaawidu qaqabanaya ninka saddexaad waa ninka ugu liita maxaasin iyo wanaagba ma arko maantao dhan xumaanteeda u muuqata gefkii yaray gasho wuxuu ka dhigayaa buur khata' weyn kabiira min alkabaa'ir waxa ugu wanaagsan hadday u samaysana wuxuu u arkaa in waajib lagu lahaa keliya ay tahay wax abaalana aysan ku mudnayn ninkaani waa ninka ugu liita ragga rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wuxuu nagu baraarujinayaa marka haddaad gabadha mu'minadda ka aragto khata iyo waxyaabo ku carageliya ha u caroonin maxaa yeelay waxay leedahay waxyaabo kale oo ku raaligelinayo oo kaa farxinayo macnaheedu waxa waaye masaawi iyo maxaasin labadaba way leedahay yaa badan labadooda gabadha mu'minadda labada midee ku badan asalka maxaasintaa badan wanaaggeedaa badan waa in wanaagga badan aad fiiriso oo aadan fiirin keliya khata'a iyo gaf ka dhacaya saddexda sinfi ee culummadu sheegeen sinfiga nebiguna amraya inaan noqonno waa kan ugu horeeya laa yafrak mu'minun mu'minatan yuusan u caroonin macnaheedu waxa waa masaawidii akhtaada ka dhacaysa ha ka indha daboosho ha dul qaato yuusan ugu caroonin waxyaabaha khata ee dhacaya in radiya min in kariha minha khuluqan radiya minha aakhar hadduu akhlaaq ku dhibsado akhlaaq kale uga raalli noqonaya waxaa shaki la-aan ah laba qofoo wada nool wax walba boqolkiiba boqol ma wada ahaan karaan dadku bashar waayo adiguna basharaa tahay ayaduna waa bashar ayaduna waxay basharnimada u dheer naqsigii adilada iyo nusuustu ay ku sheegtay oo rag iyo dumarku waxay ku kala duwan yihiin dumarka hadda nebiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu idhaahday waxaa laga abuuray min addilac feer qalloocana laga abuuray feertu waa qalloocantaha soo maha qallooca ku jira tusaale cajiiba waa tusaalahaas feertaas qalloocan ee lafta ah haddaad tidhahda ka waran waa toosinaya xoogan ku toosinaya way jabaysaa gabadha haddaad tidhahda boqol kiiba boqolaan ka dhigayaa natiijada inaad furtay noqonaysaa wa kasruhaa talaaquha kasrigeeda iyo jabinteeda waa furiin waxaa macnaheedu yahay marka xadiidka sida nebiga calayhi isalaatu wasalaam uu noo sheegayo waxa waaye dumarka qallooca in lagu haysto laguna mucaamaloodo loogu dulqaato ragga qaar waxaa laga yaabaa markii la yidhaahdo gabadhan waa gabarh saalixada caabidada taqiyada fiican wuxuu suuradeysanayaa gabarh malaa'igoo kalea hadhowti markuu guursado ou akhtaa ka arko wuxuu leeyahay sootiila lahaa maaha gabar fiican waa maxay waxaasi waxaas u samaysay oo yaa ku yidhi hadday fiican tahay ma gafto fiicnaanta iyo gafku waa kala labo soo dumar ma ah si kastay dumar u wanaagsan yihiin oo ay taqiyad u tahay saalixad u tahay sifadii ilaahay ku abuuray marna ka tegi mayso oo qallooca mar walba waa arkaysa qallooca meeluu kaa soo gelaya laakiin waa inaad ku tala gasho inaad qalloocaasi u dulqaadato ood kula dhaqanto ood ugu sabarto waa xusnu lcishra waa dhaqan wanaag markaad fiiriso dhaqankii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo sida reerihiisa ula dhaqmi jiray waxaa waxaad ka dareemaysaa oo arkaysaa sida wanaagsanaaya nebiga calayhi salaatu wasalaam ula macaamalo jiray reero reerihiisa calayhi salaatu wasalaam wuxuuna yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam khayrukum khayrukum liahlih wa ana khayrukum liahli waxaa idinkugu khayr badan midka ugu khayrka badan reerkiisa iyo ehelkiisa anaana idinkugu khayr badan buu yihi xagga ehelkiisa laa shaka asaa ummaddan ugu khayr badnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa axsanu nnaasi khalqan wa khuluqan axaadiida qaar waxaa ku soo aroortay inuu xaasaskiisa la ciyaari jiray inuu la kaftami jiray caaisha waa ka la tartamay nebiga sala allahu alay slam ragga qaarna waxaa laga yaabaa markuu guriga galo inuu xirxiran yahay asiga dhan waxaad moodaa bahal guriga soo galay oo furfurnaan iyo cishro wanaagsan midna lagala kulmi maayo cidda marka u yimaado waxaa laga yaabaa markii la yidhaha albaabka odagayaa soo garaacaya ilmaha iyo islaantuba inay acuudu bilaystaan oo yihahdaan allow dhinac idinka mari maanta muxuu sheegi doonaa talo maanta dagaalkiisu heerka u gaarsiisan yahay ninkaasi nin liito waay nin nin khayr badan ma aha fii cahdi nebiy calayhi salaatu wasalaam dumar badana rasuulka u dacwoodeen ayagoo nimankooda ka dacwoonaya markay dacwadu ku badatay nebiga calayhi salatu wasalaam waa ka hadlay wuxuu yihi ulaa'ika laysuu bikhiyaarikum kuwa naabahooda dhibaataynaya dilaaya war xumaynaya akhyaartiinna ma ahan buu yihi kuwaasi kuwaasi kuwo wanaagsan ma aha qofka marka khayrkiisa iyo wanaaggiisa waxaa la rabaa in gurigiisana ay ka muuqato laa yafrak mu'minu mu'minata in kariha minha khuluqan radiya minha aakar axaadiidta nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaa aada ugu badan oo axaadiid fara badan ku soo aroortay inuu ragga si gaara ugala dardaarmay dumarka inay u dhibriyaan u naxariistaan u dulqaataan wuxuuna yidhi huna cawaanun cindakum cawaan waa maxay waa asiiraad yacni dad qafaalan oo kale ayay agtiinna ku yihiin macnaha adinkaa mas-uuliyadda iska leh maadaama ay tahay qof adiga aada mas-uul ka tahay taag daran awooddaada u baahan caqligaaga u baahan nusxigaaga u baahan waxaa la rabaa si naxariis leh oo dhibrin leh oo akhlaaq wanaagsan inaad kula macaamisho waana meesha ay ka imaanayso almawadda wاlraxma oo allah subxaanaه wa tacaala uu yidhi wajacala baynakum mawaddaةa waraxma haddaan jacayl jirin naxariisna gurigaasi aysan ka jirin gurigaasi guri dhiban waayo qoyskaasina waa qoys dhiban ujeeddadii guurka laga lahaa qaybo badan oo ka midana waa ka maqan tahay ujeeddada waxaa ka mida mawaddadii raxmadaas inay timaado ujeeddada waxaa ka mida litaskunuu ilayha litaskunuu ilayha macnaheedu waa maxay si aada u xasishaan wa yacnii xasilooni in la helo xasiloonida waxay ka imaan kartaa guri dadkiisu isku qanacsan yihiin oo ay isku raalli yihiin oo isku faraxsan yihiin laakiin dad mar walba dagaashan sukuun iyo deganaani ka imaamayso ujeeddadii guurka o dhan waa baaba'day iyo qoyskii dadku markay guursanayaan inta badan dhallinyaradu ha u badnaatee marka ugu horeysa oo gabadha uu doonayo miir ma laha ammaanuu hubinayaa waxay mudan tahay waxaysan mudnaynba si fiican oo mucaamalo fiicanna waa kula dhaqmayaa dalabaadkeedii wax walbay dalbatana wuxuu leeyahy wax walba waa diyaar ila markaa raqbo badanaa haysa markii la isla aqal galo toddobada laga gudbo bil iyo wax lamida la wada joogo ninka waxaa arkaysaa jeesjeesanaya ama duraaya gabadhii shalay u ammaanaya maxaa isbedelay waxa horaa xiise ka ahaa ujeeddadu marka hore xiise ahayd guurku xiise ma inuu noqdo sax ma ah waa mustaqbal iyo nolol weyn maadaama mustaqbal uu yahay waa inaad mustaqbal u fakirtid oo waxa xiise aysan kaa noqon oo awal iyo aakhirba naxariis iyo raxmad inaad u muujisid reerkaaga laa yafrag mu'minun mu'minata in radiya in kariha minha khuluqan radiya minha aakhar xadiidkan waxaan ka faa'iidaysanaynaa oo kale oo dheeraad ah inaan mar walba hal xaalad aysan kuu daa'imaynin qofka oo marna aad waxaa ka raali noqoto ku arkayso marna waxaad ka xumaato aad ku arkayso laakiin wuxuu ku murugo geliya ama aad ka xumaato waxaa la rabaa inaad dulqaad ku daboosho inaad dulqaad ku daboosho iyo sabar maxaa yeelay wanaagga iyo khayrka ayaa ka badan alxadiidu alxaadi walkhamsuuna xadiidka konton iyo koowaad can cabdiraxmaan ibni samura radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala lii rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu igu yidhi yaa cabdiraxmaan ibni samura laa tas'al ilimaarata cabdiraxmaan ibnu samuru xukun ha weydiinin buuyi imaaro iyo xukun ha weydiisan fa innaka adiga in uutiitahaa haddii lagu siiyo can mas'alatin mas'ale iyo weydiin haddii lagugu siiyo wukilta ilayha waa lagu wakiilanayaa wa in uutiitahaa haddii lagu siiyo can gayri mas'alatin weydiin la'aan haddii lagugu siiyo oo adiga lagu magacaabo adigoon doonan oon raadsan ucinta calayhaa waa lagugu kaalmaynayaa waidaa xalafta calaa yamiinin haddaad dhaar ku dhaarato fara'ayta hayrahaa khayran minha oo aad aragta kayrkeed inuu ka khayr badan yahay faأti aladii huwa khayrun midka khayrka badan la imow wakafir can yamiinika dhaartaadana ka kafaaro gudo muttafaq calayh xadiid cabdiraxmaan ibni samura laba mas'alo oo kala duwan ayuu nebiga uga hadlay sala allahu calayh wasalam mas'alada koowaad waa طalab اlimaara xukunkaoo la dalboo la raadiyo mas'alada labaadna waa mas'alo ku tacalaqah ku tacalluqda alyamiin dhaarta iyo qofka hadduu shay ku dhaarto wuxuu ku dhaarto wax ka fiicanna uu arko waxa uu samaynayo midda koowaad nebiga calayi slat slam wuxuu yidhi yaa cabdiraxmaan ibna samura laa tas'al ilimaarat cabdiraxmaanow imaaraha weydiisani xukun ha la ii dhiiba ha dhihi maxaa yeelay xukunka haddii lagugu dhiibo laguu siiyo weydiin aa weydiisatay darteed waa lagu wakiishaa waa lagu wakiishaa macnaheed waa maxa ilaahay adou kuu wakiilanaya mana kugu kaalmaynaya garabkaaga alla ka baxaya subxaanahu wa tacaala hadduu ilaahay garabkaaga ka baxana waa fashilmaysaa shaki la-aan mas-uuliyaddaas waa ku fashilmaysaa haddaadan weydiisan ee lagula soo raadsado sidaa lagugu dhiibana ilaaha kugu kaalmaynaya ucinta calayha waa lagugu kaalmaynaya allah ugu kaalmaynaya subxaanahu wa tacaala xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa al asl waxa waaye qofka inuu imaaro ka fogaado xukun iyo mas-uuliyad inaad intaad ka fogaa karta aad ka fogaato maxaa yeeley mas-uuliyad sideeda waa dhib badan tahay waxay culammadu ka soo reebaan hal xaalad xaaladdaasi waxa waaye arrintan laguu dhiibayo ama imaaradan iyo xukunkan laguu dhiibaayo haddii ay muslimiinta iyo dadka xukunkaas haya ama kuu dhiibaaya ay ugu jirto maslaxo in adiga laguu dhiibo aqoonaad leedahay ama xirfadaad leedahay iyo wixii la mida haddaan adiga laguu dhiibinna laga yaabo in waxaasi fasaad iyo dhibaata ay ka yimaadaan maslaxada laga raadinayo ma xaqiiqoobayso oo dhici mayso ilaa bisababik sida qaalibka waa dannigaaga iyo malahaaga raajixa haddaad diiddo waxaa laga yaabaa in dadka muslimiinta ah guud ahaan dhibaata ay soo gaarto wax adiga kugu xiran inay muslimiin si caama ay u dhibtoodaan waxaa ka owleysan soomaa in adiga dhibtooto muslimiintuna ay maslaxa ay gaaraan wanaag ay gaaraan markaasoo kale waa dhihi kartaa meeshaan waan hagaajinayaa hala ii dhiibo oo nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam qisadiisaa loo daliishaday uu yidhi ijcalnii calaa khasaa'ini alard innii xafiidun caliim iidhiib buu yidhi waxaad iga yeeshaa khasaa'in alard yacni keydadka anaa maamulaya iidhiib buu ku yidhi ninkii boqorka ahaa maxaa yeelay anigu waxaan ahay xafiid nin wax dhowraya oo ilaalinaya aqoonna waan u leeyahay arrintaas aayaddaasoo kale markay culammadu ka hadlayaan waxay yidhaahdaan dalabka yuusuf calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhisnaa inuu arkay maslaxadu inay ku jirto inuu asiga meeshaan qabto hadduusan asiga qabana laga yaabo mafsado iyo dhibaatooyin fara badan inay ka yimaadaan waa ficlan sidaasayna ahayd laakiin asalka waxaa waa in xukun laga fogaado culummada ama a'immatu salaf ridwaanullaahi calayhim arrintan aaday ugu dadaali jireen inay xukun ka dheeraadaan inay ka fogaadaan cumar radia allaahu canhu markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaan raayada udhi yani raayada berri waxaan u dhiibayaa nin allah iyo rasuul jecel allah iyo rasuulna ay jecel yihiin la utiyana raayata gadan rajula yuxibu allaha wa rasuulahu wa yuxibuhu allahu wa rasuuluh yaftaxu allahu calaa yaday cumar wuxuu yidhi weligay maalinkaasaan u hanqaltaagay buu yidhi in wax lay dhiibo halkii maalina weligay aan u hanqaltaagay inaan wax qabto maalinkaasay ahayd buu laakiin maalinkaas ma wuxuu ugu hanqal taagay inuu xukunka jeclaay miya ma ah meesha fadli weynaa ku jira oo qof walba jeclaa inuu ku sifoobo oo qof walba uu jecel yahay inuu helo maxaa yeelay ninkaasi nebigu wuxuu ku sifeeyey inuu yahay nin allah iyo rasuul jecel alla iyo rasuulna ay jecel yihiin asiga sababtiisa iyo gacmihiisana alla uu ku furayo khaybar oo muslimiintu khaybar ay qabsanayaan asiga sababtii fadligaasay saxaabada dhammaantood raadinayeen cumar radia allahu canhu marka fadligaas u hanqaltaagay waana marka keliya wuxuu yidhi aan imaaro raadiyey ama in mas-uuliyad lay dhiibay ujeeddaduna mas-uuliyadda ma ahayn fadliga bay ahayd a'immada salafka iska daa imaaro caama xataa qadaaga oo ayaga ay ahal u yihiin qadaaga culimo u baahan yahay qofka inuu qaadi noqdo cilmi aqoon sharciya u baahan taha haddana maca daalika waxay isku dadaali jireen inay ka dhuuntaan oo aan qadaa loo dhiibin qaarkood waa carari jireen markay maqlaan amiirkii wuxuu rabaa inuu adiga qaadi kuu magacaabo magaalada dhan uu ka tegaya oo ku noolaa waa ka hijroonaya muxuu ka cararayaa mas-uuliyadda qadaaga uu ka cararaya maxaa yeele qadaagu ma sahlana waa arrin culus culammada qaarna ayagoo qadaaga diidaya in loo dhiibo ayuu wuxuu iska dhigayaa ninaan caqli lahayn oo kale ila qadaagu dakaa iyo caqli iyo waxyaaba badan u baahan yahay wuxuu iska dhigayaa nin doqondoqona danta uu ka leeyaha waa maxay in la iska daayo sufyaan ibnu cuyayna raximah ullah waxaa laga sheegay amiirkii baa wuxuu ugu yeeray inuu qadaa u dhiibo waxaana la yidhi lagaa yeeli maayo waa inaa qabato amar waaye waa uu fakiray markuu gogashii soo fadhiistay oo qaad imaamkii amiirkii soo hor fadhiistay ayuu inta gacanta taagto u yidhi kaadiyaa ahaysa nin weyn oo jal majlis kale kaadiyaa ahaysa xoogaa waa waxaad is leedahay qofkaan amuusan caqli badnayn oo caqliga looga jiraa amiirka wuxuu yidhi ninkaad ii keentayna qaadi u noqona aad lahayden ma ninkaana hana laga fasaxo yidhi naga daaya ninkaa qadaa loo dhiibi maaye ujeeddaduu rabay in qadaaga laga daayo wa waxaa cajiiba zamanka hadda aan joogno waa loo tartamaa qofka asoo jaahila sharciga ilaahay aan aqoon badan u lahayn ayuu marba meel u maraya qaadi ha layga dhigo warta qadaaga soo tii laga carari jira maaha midaan la raadinaya waa maxay waxay daliil u tahay inuusan warac lahayn qofkaasi waxay daliil u tahay inuu wax fasahaadi doono qofka raaraadinaya waxay tusinaysaa qofkaasi inuu diin yaryahay wuxuu u raadinaya inay tahay inuu asiga dano uu leeyahay uu ku gaaro nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi alqudaatu halaada qudaatu saddex waayo qaadiyaani fi nnaar wa waaxidun fi ljanna qudaadu waa saddex qaybood laba ka mida naaray gelayaan hal keliyaa janno gelaya labada naarta gelaysa mid waa midka jaahilkaa ee bi- bikayri cilmin wax ku xukumaaya waa fi nnaar kan labaadna waa rajulun carafa alxaqa walam yaqdi bihi xaqii buu yaqaanaa laakiin ku xukumi maayo laaluushou qaadanaya saaxiibnimo iyo qaraabanimo wax u fiirinaya waa eexanaya markaasuu xaqii garab maraya asigana waa fi nnaar yaa soo haray hal xabaa soo haray kaasi waa rajulun carafa alxaqa wa qadaa bihi xaqii buu gartay xaqii buu ku xukumay kaa keliyaa badbaadaa marka qadaagu wax sahlan ma aha imaarada iyo maamulka guud ahaanna wax sahlan ma aha cumar bn cabdilcaziiz raxmat ullaahi calayh alkhaliifatu alkhaamis alimaamu shaafici khaliifihii shanaad buu ahaa buuli khulafaa raashidiin uu raaciyo shan uga dhigay maxaa yeelay nin aada cadaa u cadaalad badan taqi ah zaahid ayuu ahaa caalimna waa ahaa markuu amiir noqday xaaskiisa faatima bintu cabdilmelik cabdilmelik ibnu marwaana dhalay gabadhaasi faatima aabbaheed boqor u ahaa walaalkeed hishaamna boqor u ahaa ninkeeda cumarna boqor uu ahaa cumar ibn cabdilcasiis kulligood xukunkay iska dhaxleen o kala qabsadeen waxay tihi maalinkii cumar ibn cabdilcasiis uu am- imaarada qabto oo xukunka qabtay ayaa raaxo noogu dambeysay tiri gurigeenna waagaasaa raaxo ugu dambeysay maxaa yeeley marka xukunka loo dhiibay wuxuu ka bixi waayey tiri murugo habeenkao dhan waa oynayaabay tiri markaasuu leeyahay meel hebla xoolaha ku sugan neef ka mid a hadduu wax gaaro aakhira anaa lay weydiinayaa waa xoolihii dadki waa la dhaafay yani wuxuu ka fakirayaa xoolihii ama geelii iyo lo-dii arigii baadiyaha ku noolaa hadday gaajo u dhintaan hadday oon u dhintaan maalinta qiyaama wuxuu yidhi anaa lay weydiinaya maxaa yeele anaa mas-uuliyaddii dusha saarta oo anaa xukunkii haayo markuu xukunka qabtay xaaskiisa wuxuu ku yihi laba mid dooro inaan kala tagno iyo inaa igu- ila sabarto dharna waxaa la yidhi hal khamiisoo kala ahaa hadda waa amiira ogaada ninkaasi waa boqor waa nin xukunka dhan haya waay dharoo dhan hal qamiisoo kala ahaa qamiiskaasi maalinkuu dhaqanaayo guriga kama bixi karo ilaan dhar ma haysto waa suganaya qamiiskaasaa loo dhaqaya ilaa uu ka qalalo markaa kadib uu qamiiska ku labisanaya wuxuu ku aadayaa meeshii markaa uu aadi rabay haddana jeebkaa lagu aruursadaa wixii la heli karo inta ummadda dhan hantidooda la dhaco la qaato waana loo kala ordaaho mid walba wuxuu leeyahay mar un yaa igu fariisiya taa waxay daliil u tahay inaysan mudnayn inay wax qabtaan maxaa yeele hadduu mudan yahay uma ordeen hadduu yahay qof aakhiro ka baqaya hadduu yahay qof maal xaaraama iska dhowraya waa miduu nebigu ka digaya sala allahu calayh wasalam abu der radia allahu canhu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi abu darow waxaan kuu arkaa buu yidhi nin daciifa inaad tahay wax arrina ha tawallinin buu yidhi laba qofna xataa ha kala xukumi qadaa iyo xukun iyo mas-uuliyad la qabta intaba iska ilaaliya daciifaan ku arkaa macnaheedu diinyari ma aha laakiin dadka waxqabadka waa ku kala karti badan yihiin nebiguna waa yaqiinay saxaabadiisa ridwaan ullaahi calayhim waana u khayr miiraya abu der wa ila abu der saxaabi jaliila waa marka imaarada iyo xukunka lama raadiyo bal waa laga cararaa maxaa yeele waa mas-uuliyad culus fitanteeduna ay badan tahay aakhiradaadana in badan laga yaabo inay dhaawacdo haddii cadaalad darra aad ku dhacdo laa tas'al اlimaarat ha weydiinin buu yidhi imaara iyo xukun fainaka in uutiitaha can mas'alatin wukilta ilayha weydiin haddii lagugu siiyo waa lagu tala saaranaya ilaaha garabkaaga ka baxaya subxaana wa tacaala haddii lagugu siiyo can gayri mas'alatin weydiin la'aanna ucinta calayha waa lagugu kaalmaynaya allah kugu kaalmaynayo haddii lagula soo raadiyo lagugu laazimo lagu yidhahdo adaan noogu wanaagsana noo qabo haddaad u aragto maslaxatu lmuslimiin inay ku jirto waad qabanaysaa ilaahana kugu kaalmaynaya intaad dadaali kartana waad dadaalaysaa inaad wax hagaajiso ayaad ku dadaalaysaa cumar bn khaaab radia allahu canه markuu waa yeeloobay oo da-du ka daba timi asoo amiira oo amiiru lmu'miniina radia allahu canhu wuxuu yidhi ilaahayow awooddeyda waa daciiftay raciyadaydana waa badatay buui ilan islaamkii muslimiintu meelo badanay gaareen marka hore aysan gaarin zamanu cumar radia allahu canhu futuuxaad fara badanaa dhacay meelo badana islaamku ku baaha muddadii uu hayay xukunka radia allahu canhu wuxuu yidhi marka awooddeyduna waa daciiftay dadkii aan mas-uulka ka ahaana waa bateen ee ilaahu i oofsa buy faqbidnii ilayk wuxuu ilaahay ka baryay in ilaahay oofsado asoon fidnoobin mas-uuliyaddii uu hayaana aysan ku dayacmin dad waxay ahayn aada uga fakiraya mas-uuliyadda saaca habeenadii waa wareegi jiray cumar radia allahu canhu asoo markaa raadinaya dad dhib dad dhibaatoonaya iyo wax dayacan illa asaa dadka mas-uulka ah soo raadinaya qisada culimmadu sheegaan oo ku saabsan inuu habeenkii habeen uu maqlay gabar gabay akhrinaysa waxa keenay waa wareeg buu wareegaya isagoo wareegaya ayuu wuxuu maqlay gabar guri ka dhex hadlaysa oo gabay akhrinaysa gabaygana wuxuu ku saabsanaa ay ka sheeganaysaa ninkeedu muddo dheer ka maqan waxyaabahay leed marka waxaa ka mid a oo ay leedahay haddaana ilaahay ka baqaynin waa zinaysan lahaa cabsida ilaahay baa aan- aan isku celinayaabay tiri hadalladii buu maqlay cumar radia allaahu can wuxuu u tegay xafsa gabadhiisa markaasu wuxuu ku yidhi gabadhu imisay ninkeeda ka sabri kartaa buu naagu inta meeqeen ninkeeda ka sabri kartaa oo ka maqnaan karaa markaasay tihi afar bilood cumar xukun wuxuu soo rogay ninka saxaabiga oo xaaskaas qabay ghaswa iyo duulaan uu ku maqan yahay cumar wuxuu soo rogay radia allaahu canhu ragga een, ciidanka ah ee duulaanka ku maqan nin walbo ka mid a afar biloodoo walba in la fasaxo ugu badnaan afar bilood hadduu gaaro in xaaskiisa loo fasaxo xaafaddiisii reerkiisii aado arrintaas wuxuu ku ogaaday tatabuc iyo dabagal mas-uuliyaddii saarnayd uu iska ilaalinaya radia allaahu canhu marka mas-uuliyaddu mas-uuliyad culus waayo maadaama mas-uuliyaddu culus tahay lama raadiyo fidnana lugahaaga laguma laguma dalbado haddii lagu arko inaad mas-uuliyaddaasi qaadi kartana ood qaadato dusha u dhigato ilaaha kugu kaalmeynaya inaad ilaahay kaalmaysato dadaasho iska ilaaliso mas-uuliyaddaas inay kugu dayacmatana waa waajib waidaa xalafta calaa yamiinin waidaa xalafat ayaa dabcadaha qaar qoran ta'da in la reebo waa khata ta'da in la reebo waa khata madbaciya waidaa xalafta waa fa'daa la reebayaa ta'dana waa la kordhigayaa waidaa xalafta haddii aada dhaarato yuu la hadlayaa nebiga calayh isalaatu wasalaam cabdiraxmaan warka ula jeeda laakiin xukunku waa caam oo annaga dhan yani dadka dhan ayaa soo gelaya laakiin markaas khitaabka nebigu wuxuu ku wajahayaa waa cabdiraxmaan ibnu samura waidaa xalafta haddaad dhaarato calaa yamiinin dhaar haddaad ku dhaarato fara'ayta aad aragto hayrahaa dheer dhaartaas waxaan ahayn khayran minhaa inay ayada ka khayr badan yihiin haddaad u aragto fa'ti aladii huwa khayr la imow midka khayrka badan la imow hadhihin anigu waa dhaarta ka noqon maayo dhaarteeda hadhihin dhaarti ka noqo kafaarana la imow marka fa'ti aladii huwa khayr midka khayrka badan la imow wakafir can yamiinik dhaartaadana ka kafaaro gudo haddaad shay ku dhaarato shaygaasina uu noqdo mid laga khayr badan yahay culammadu waxay yidhahdeen shaygaasi laga khayrka badan yahay ee aad ka noqonayso afar arrin midkood unbuu noqon karaa inaad ku dhaarato inaad waajib ka tagto dhaaraad waxaa ku marta inaad waajib ka tagto ma ka tegaysaa waajibka mase waa la imaanaysaa yaa waa la imaanaysaa waxaa waajiba inaad dhaartaasi ka tagto oo wixii kuu khayr badnaa ee waajibka aada la timaado dhaarti maxaad ka samaynaysaa aad ka baxday waa ka kafaaro gudanaysaa wakafir can yamiinik dhaartaadana ka kafaaro gud midda labaad waxa weeye inaad ku dhaarato calaa tarki masnuunin shay sunno ah oo aan waajib ahayn ka tegiddiisa waxaad tidhi maalan sunno tatawuca oo raatibo ah raatibadu soo sunno maaha sunnooyin ka mid tahay waa un sunna mu-akada ayaa waxaa ku dhaaratay inaadan la imaanayn waxaad tidhi wallaahi bacda almaqrib labadii ragcee raatibada ma tukanayo la imaan maayo waxaan aad ku dhaaratay waa laga khayr badan yahay yaa ka khayr badan waxa aad ka dhaaratay oo ah labadaa ragca ka khayr badan waa inaad la timaado wixii khayrka badnaa oo ah inaad labadaa ragcee sunnada aad tukato dhaartaadana waa ka kafaara gudanaysaa ta saddexaad waxa waye inuu qofka ku dhaarto calaa ficli muxaramin shay muxarama samayntiisa inuu yidhahdo wallaahi hebel waa beenaan u sheegaya beenta xukunkeedu waa maxa xaaraam wa wuxuu ku dhaartay inuu xaaraam samaynayo waa ficlu lmuxaram waa inuu la yimaado wixii khayr badnaa oo ah inuusan been sheegin dhaartaasina uu ka noqdo oo ku dhaartay midda afaraadna waxa waaye inuu ku dhaarto calaa ficli makruuh wax makruuha makruuh iyo muxaram waxaan u malaynaa farqigooda waa la kala yaqaan muxaramku waa dembi aan banaa waa wax aan bannaanayn makruuha laakiin waa wax laga fiican yahay in la sameeyo haddii aad samayso dembaabi maysid haddaad ka tagta laakiin ajar aad helaysaa waa makruuha xukunkiisa haddii marka qofkan uu ku dhaarto shay makruuha oo laga fiican yahay inuu samaynayo waxaa la leeyahay makruuhan ka leexo wax ka khayr badan la imow waxa ka khayr badan waa maxay inaad makruuhan iska dhaafto oo aad faraha ka qaaddaa ka khayr badan oo aadan makruuh la imaan calaa kullin wax walba oo aad ku dhaarato hadday kuu soo baxaan wax ka khayr badan inay jiraan wixii khayrka badnaa la imow dhaartaadana ka kafaara gud wa kafir can yamiini kafaaratu lyamiin baa la imaanaysaa dadka qaar markay dhaartaan lagama fujin karo inay dhaarta ka kafaaro gutaan asoo mararka qaar ku dhaaranaya waxaan bannaanayn markaad tiraa war waxaan ma bannaana wax aniga waa dhaartay masalan qofaa wuxuu ku dhaaranayaa nin walaalkii iyo inuu hajriyo u gooyo wuxuu le wallaahi hebel ma salaamayo waa laga yaabaa mararka qaar inay dhalinyarada ka dhex dhacdo dhaarta noocaas oo kale ah inaad hebel salaami weyso sababta u salaami weysana aadan u haysanin daliil sharciya xukunkeedu waa maxay hajrigaasi hadduu saddex maalmood dhaafo xaaraam waayo soo ma waa xaaraam idan waxaad ku dhaaratay inaad xaaraam samaynaysa haddii lagu yidhaahdo war dhaartan ka kafaaro gudo ka noqo dhaartaadi walaalkaa inaad hajrisa kuuma bannaanee la heshii waa inaad inaad qaadato inaad dhaarti ka kafaaro gudato walaalkaana aad la heshiiso fa'ti aladii huwa khayru midka khayrka badan la imow khayrkan wuxuu ku jiraa inaad walaalkaa qalbigaa qalbigiisa ilaaliso waxaa la mid ah waa wax laga fiican yaha taa waa makruuh waa wax laga fiican yahay maalan qofa wuxuu ku yidhi shaah ila cab waa tusaale markaasaa tihi maya kulama cabi karo raalli ah oo waa ka xuma markaasuu ku yidhi wallaahi waa ila cabaysaa adiguna waxaa tihi wallaahi kula cabi maayo maxaa iska hor yimid laba dhaaraa iska hor timid muxuu khayr ku jiraa labada midkee khayr ku jiraa yaa wuxuu khayr ku jiraa inaad walaalkaa shaaha la cabtaa khayr ku jira maxaa yeele taasaa qalbigiisa ku daawoobaya oo waxaa ku walaalkaa niyaddiisa ama qalbigiisu inay wax galaan waxaa daawo u noqon kara inaad ka aqbasho dalabkii uu kaa dalbaday dhaartaadana aad ka kafaaro gudato asiga dhaarta uu dhaartana aad ugu baarinimo samayso adiga taada aad ka kafaaro gudato fa'ti aladii huwa khayr midka khayr badan la imow wa kafir can yamiini dhaartaadana ka kafaaro gudato abu bakr الصdiq radي اllahu canh xadiidkii dheeraa xadiid cabdiraxmaan bni abi bakr radia allahu canh markii nebigu calayh الsalaatu wasalaam abu bakr uu ku soo daray marti uu yihi martidaa soor abu bakr martidii wuxuu uga soo tegay wiilkiisa cabdiraxmaan abu bakr nebigu u yimid salى اllahu عalيه wasalam uu ku daahay agtiisa cabdiraxmaan bni abi bakrna wuxuu u xil saaray inuu martidaasi uu marti sooro martidii markii loo keenay cashadii ayay waxay yidhaahdeen abubakar oon imaanin annago waxba cuni mayno dabcan qofka markuu marti yahay wuxuu jecel yahay cidda uu marti qofka uu martida u yahay inuu wax la cuno ou la fadhiisto abubakarna radia allahu canhu arrimuu ku mashquulsanaa oo nebigu xaggiisuu jiray calayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan marka cashadii waa lagu diiday waxay yidhahdeen raggii martida aha waxaan sugaynaa abubakar inuu yimaado abubakar waa soo dahay radia allahu canh markuu yimid oo wuxuu arkay martidii inuu cashayno wuu xanaaqay aada u xanaaqay wuxuu ku qayliyey marka cabdiraxmaan aawo yihi midkii doqonka ahaa hadal caayo ku yihi cabdiraxmaan wuxuu yihi waa dhuunta waan baqay buu yihi ilaa aabihiisa caanaantiisoo ka baqay aduu markii dambe waa usoo baxay markaasuu yihi ayaga weydii aniga waan u keenay buu yihi cashadii waa iga diideen buu yihi abu bakr radi allahu canhu wuxuu yidhaahday martidii waxay ku yidhahdeen marka annagaa diidnay eedda asiga ma leh abu bakar wuxuu yidhahday kulu laa hanii'an cuna buu yidhi markaasuu waxay ku yidhaahdeen cuni mayno adoo lana nala cunin markaasuu yidhi wallahi laa aakulu macakum idin la cuni maayo buuyi ee cuna cashada ayaguna waxay yidhahdeen wallahi laa na'kul xataa ta'kula macana cuni mayno buu yidhaha ilaa adiga aa nala cunto meesha waa iska hor timid marka waa shaahan sheegaynoo kale waa abuubakarna wuxuu yidhi cuni maayo ayagana waxay yidhahdeen cuni mayno waana martidii wuu fakiray abubakar radia allahu can cashadii hala soo dhiga buu yidhi waa la casheeyey dhaartiina wuxuu yidhahda waa min ashaytaan dhaarti waxay ka ahaatay buu yidhi shaydaan xaggii aan ka dhaartay inaan martida wax la cuno culamada xadiidka markay sharaxayaan waxay yidhahdeen abubakar waa ka kafaaro gute dhaartii waa ka kafaaro gute martidiina waa la cuntay waxay qalbigooda ku ilaalinaya marti wa- ee, yacni waxay ka mid tahay min ikraami dayf qofka martida in la karaameeyo wuxuu ku dhaqmay marka xadiidkan fa'ti aladii huwa khayr wa kafir can yamiinik wixii khayr badan la imow dhaartaadana ka kafaaro gudo متفق عليه والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين